bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal duhur faylaha ka dhawaada warkaana duhurma idaacadda raadiyo baydhaba qodobada duhurnimada warkaan isanka dhega doonto imabaa ku mid ahaa madaxweyne farmaajo oo la kulmi wafdega turkiga iyo diblomaasiyiinta rooga soomaaliya al-shabaab oo sheegtay iniyoo la wareegan deegaanka dhow degmada afgooye ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ku qeybgalay xuska xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo turki taliska booliiska oo faahfaahin kubiya garaxa muqdisho ku dhiye gaar ku mid ee madaxda dowlad goboleedyada oo ka wajahan magaalada muqdisho kulan lunku hadlay dastuurka soomaaliya iyo muqdisho lahka gebagabay qarax la ka dilay ciidamo kenyaan ee oo ku dhihi gobolka jubbada hoose akhbaaraadka banaanka duhurnimada baa ku mid ahaa g7 oo ka dhiirigeliyay taalibaan inay ogolaata dadka la daabulahaya waa maalnimo jimaaca wata ardanaya ka beeganta labaatanka bilisiyo daad ee lamada kun labaatiyo kowda intaasna ma baahna qodobada warkaanaha ninka doora karoonaytan inis diyaariyayoogi oo faahfaahsan doorfayre dhegeystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo kulana casho sharafah ku dhiyay madaxtooyada qaranka usaka maamusay diblomaasiyiinta iyo wafdiga dowladda turkiga eeyo ha ku qeyb galay munaasabada xuska toban sanad guuradii ku wareegatay reedan asbooleysiyiinta xiriirka soomaaliya iyo turkiga madaxweynaha ayaa tilmaamay in xiriirka facaweyn ee ku dhexeeya dadka soomaaliyeed iyo dowlada dowladaha turkiga iyo koox ka dhisan walwada qeybsi iyo is-ixtiraam shacabka iyo dowladda soomaaliyeed iyo abaal aan ku hayeen dowladda turkiga garab istaaga taariikhiga xiriirka soomaaliya iyo turkiga maybwa koox xajareenge oo kasaman ilaa xilligii boqortooyada cusmaaniyiinta geeka xiriirka diblomaasiyeedda ee dhibada ah adag yamiba uuse abuuray lamadeena dowladood fursado badan oo ee dhinacyada ganacsiga amniga iyo isdhexgalka lamadeena shacab iyo eri madaxweynaha madaxweyne farmaajo iyo dul istaagay guulaha walku oolka ee laku xaqiijiyay dhinacyada amniga reedandhasowka ciidamada kaabiyaasha dhaqaalaha walbarashada ganacsiga caafimaadka iyo isdhexgalka lamada shacab turkiga iyo soomaaliya inkastoo lamada dowladood soomaaliya iyo turkiga iyo go-aan go-onta iniyo si hagarlaangayo hormariyan iskaaladowka midhodhalka ee haddana xiriirka xoogan ee ku dhexeeya lamadiina shacab oo ya isfaalo wanaagsan ah in sii jara doona iskaaladowka iyo walaaltinimada iyo oo aas-aasan tah ilaaqaadka ka salaysan is-ixtiraam iyo walwada qabsi yeeri madaxweyne farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda xusay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo xanuunka la qeybsadayeen walaalaasho turkiga oo dhowaan muwaadiniintii ku naf waayeen dabkii iyo fatahaadii kudhidii qeybo kumida jamhuuriyadda turkiga sidoo kalena sababay khasaare hantideeda dhinaca kale dagaal culus oo hiraabta waa berigii hore kudhiyi deegaanka sabiid oo siyeed kilomitir dhinaga koonfur ku beegan degmada afgooye ee gobolka jubbo ee shabeellada hoose iyo ka dhexmaray ciidamada dowladda soomaaliya iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab dagaalka iyo ku dambeeyey kureed markii al-shabaab iyo weerareen saldhigga ciidamada dowladda iyo kaliyin buundada sabiid wanmayba miilasay ku dhiyay dagaalo culus oo lanis adeegsaday hubka noocyaji shalduwan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladaiyo sheegan inuu dagaalka al-shabaab iyo khasaare ka deersiiyeen balse al-shabaab yamiba warar iyo ka koreen baraha iyo kalayin internetka yamiba iyo ka sheegana inuu la wareegan deegaanka sabiid oo hooseedow degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose wararka hakubahi ururka al-shabaab ee ka eedan iniyo dagaal iyo kala wareegan deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose yamiba weli aan ku hadalnay saraakiil ciidamada dowladda soomaaliya iyo maamulka degmada afgooye ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar yamiba geeg ku qayb galay munaasabada la kuxusaaye toban sanad guuradaha ku wareegatay reedahan nooleyntii xiriirka diblomaasiyeed iyo saaxiibtinimada soomaaliya iyo turkiga munaasabada yalaha ka bandhigay taariikh taariikhda iyo xiriirka hajireenka ah ee lamada dal kulanka yamiba kaloha ku qeyb galay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano iyo kumid ah golaha lamada ero lamada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo marti sharaf kale afhayeenka ee ciidanka booliska soomaaliyeed gaashaanle cabdifatax aadan xasan ee sheegay in qaraxa gelinkii dembe shalay ku dhiyay magaalada muqdisho ka geeriyooday afar qof oo isaka jariyay qofkii iska garaxii waa miilaas kaasoo iskaas ka rakabay jaakada ka hirinayeen walyaabo qaraxow miilah miilyo ka dhaawacmeen sida kale cabdifatax oo la hadlay warbaahintii yamiba tacsiy usan diray ummadda soomaaliyeed iyo eheladii dadkii ku dhamadi ka dhamadan qaraxii naftisalliga ay iskajeysidii goob mugaahe oo ka taala isguuska jubba ee magaalada muqdisho usoon intaas iska dari in dadka dhamaday iyo haan dhaawaceb iyo hadiirin iyo hadeer iyo hayan shacaba oo ka garah ee ka gaxweeyay muqaayadda afhayeenka ciidanka booliskiiya xusay in ciidamada amniga iyo diiranga durbaba goobta usafalka ku dhiyay miilaasooyo ka sameeyeen baaritaanaka ciidan haraagah walyaaboga garaxa ka saabsanaaye wusoona tilmaamay inay al-shabaab iyo aada ka dhekadan xasuuqa shacabka balse ciidamada amniga iyo xoojii doonaan dagaalka ku dhanka al-shabaaba gaashaanle cabdifatax yamiba uuse shacabka ka booriyay iniyo lama jibaaran la shaqeeyo kalaama amniga silanku horseeda qaraxyada iyo weerarada inta badan ku dhiyo caasamada maalinta baryeytoo sabtada ee yamiba la filahaya in xarunta teendhada afasiyonia ee magaalada muqdisho usaka furama shirka golaha wadatashiga ee ka kooban ra-iisul wasaare rooble madaxda dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir shalay yahaytay qorshaha inay shirka furamo balse reedan dhiye waanmayba magaalada muqdisho ka sugno ra-iisul wasaare rooble madaxweynaha hirshabeelle madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed laftigareen iyo gudoomiye cumar felish saacadaha socday ayaa la filahayay in magaalada muqdisho iyo diiraan madaxweyneyaalka dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland haana soo shirkaha qeybku ee shirka golaha wadatashiga doorashooyinka yamiba laku hadla doonee diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka diyaarinta habraacyada doorashooyinka raadinta dhaqaalaha dhiman ee kii baxow doorashooyinka iyo sidii horey lanka socda lahaye dhinay kala kulan lanqobadii qeybaha bulshada yamiba lanku hadlayay hubinta iyo taageerowta ansixinta dastuurka cusub ee joogtada ah ee soomaaliya kaas oo muddo sadahamin ah ku socday magaalada muqdisho kulankaas yamiba lanku laha ku saaray baaqiyo ka eedana ini la hubiye waana la tixgeliyay aragtada dhalinyarada haweenka odayaalka iyo dadka naafada ah markii la dhammaystira dukumentiga maybaanu ka raji weynaa in marka iyo dhammaadan doorashooyinka qaranka uuse jaro doona halamadal oo qaran oo reeta lankafiriyow walala ku sameeye dhammaan falcelintii la helaya waanayba madaxda iyo iska iskoyasa iyo iska raaceyna in iska raaceyna geedi socodka reedanfiiriyowka dastuurka lan dhamaystira yeeri saala maxamed jaamac wasiirka arrimaha dastuurka federaalk soomaaliya qaraxa joogtiisa laku dheegiyay meelo kumida gobolka jubbada hoose yamiba ciidamada kenya lakala fiirsaday lakala fiirsaday duleedka deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose qaraxa yahaye miinada nooca dhulka laka duuga waanmayba lala fiirsaday kolonyo cigbaabuur oo iyo wadadan ciidamada ciidamada kenya oo ka tirsan amisom waanmayba la sheegay in qaraxa uusa ka qobsaday mid kumida baabuurta islamarkaasna iyo ka dhamadan askar kenyaange dadka ka noola aaga qaraxa kudhiyamibay sheegana in qaraxa kuriyada ciidamada kenya iyo ridayn rasaas fara badan sidoo kalena iyo sameeyeen howlgalaha baaritaane deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka jubbooyinka yamiba gobolada jubbooyinka yamiba ayo ka suganyana ciidamada dowladda iyo haan jubbaland iyo ciidama ciidanka kenya oo ka tirsan amisom yamayba mararka qaar ee la kulamayna weeraro toos ah iyo qaraxyo mar meelo marar badan iyo sameeyan howlgallo ku dhan ee ururka al-shabaab meelo dhegeystayaal warkaasin kuladara tamaba idaacadda raadiyo baydhaba ee magaalada baydhabo tan akhbaaraadka banaanka wasiirada arrimaha dibadda dalalka kabahubi g seben yamiba iyo ku dalbadeena taalibaan iniyo qadariyan ballamoogi adkaaye ee iyo ku galeen iniyo dadka dalalka iskukubaxaw safarsho ogolaadan xoqayaha arrimaha dibadda ee ingiriiska domik rab yamiba is sheegay iyo ka sheegay shirkaha kooxa kooxda bayaankii horeeye oo toose oo la xiriira qalalaasaha katiigan ee afghanistan wasaaradda yamibayo wilwilsanta wararka sheegow in aargoosi rabshadaha twida iyo kudhiyaan qaybo kumida afghanistan iyo riraab oo bayaanka ka sheegay warmibas intaasusu ka daray bayaanka in dalalka horeeye onka maray dhanka warshadaha ee qarnigii oo ka bahoobi kooxda g seben iyo sii wadaayan dadaaladiyo ka sameeyan walba oo macquule dadagaalka ero dadaalka yamiba usiiya sidii lansii socdo lahaa lansii socsiin lahaaye haku daadgureeyowka dadka nugul ee garoonka kabul iyo oona ka dalbaday dhammaan dhinacyada ka shal duwan inayo sii wadaan fududeeyowka tasiilaadka adeegyadan oo duulimaadka ciidanka maraykanka iyo bay sheegeen inayo si joogto ah iyo in la xiriireen ururka taalibaan arrinta la xiriirta daadgureeyowka iyadoona afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga john kibri intaas usekadari in taalibaan iyo may ku maarmeyn atah ku baranhayti in la heliyey howlgalka ku socda hata guud ahaan dhegeystayaal mayba intaha ka gebagabeynay warkii duhurnimo idaacadda raadiyo baydhabo aysan duhurnimada insu kudhuun saaseen warka mayba hasaarey saciid maxamed nuur sabriyaano maxamed baraysiina diriirsiyahay dhanka farsamo mayba infidhay saaxiibkay borow qaysantii warkun warlamida unu kula kumulmaana mayba siin kutabaane sidaas iyo amaanaala